magaalada qardho ayaa laga daafuray tartan aqooneed u dhexeeya ardayda dhigata dugsiga xaaji aadam ee magaaladaasi tartanka ayaa loogu talagalay in ardayda lagu horumariyo waxbarashadooda iyadoo su-aalo laga weydiinayo cashiradii loo dhigay cabdicasiis muuse geelle maamulaha dugsiga xaaji aadam ayaa ka waramaya muhiimadda tartankan waxaa saaka inoo bilaabmaya dugsigeennan hoose dhexe xaaji aadan qardho tartan aqoomeedkii ama barnaamijkii tartan iyo tacliin loo yaqiin ee sanadlaha inoo ahaa waxaan rajaynayaa waana la ka codsanayaa inuu ilaahay guul inooku bilaabo guulla inooku dhammeeyo intaa kadib waxaynu isu sheegaynaa ardaha ku wacyigelinayaa ma ahan tartanku mid abuura xisad iyo saxmad iyo xaasidnimo ee waa mid tijaabo ah kalaas walbaa duruusta uu qaatay kalaaska kale uu kula tartamaya macalimiinta dugsiga xaaji aadam iyo xubnaha ka qayb galay furitaanka tartanka ayaa ardayda ku bogaadiyey waxbarashadooda iyo sida ay uga qayb qaadanayaan tartanka waxaa sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan ardayda sharafta leh sida hanaanka leh aad tartanka u dhagaysteen iyo sida quruxda badan aad u fadhidaan quruxda kulawgeed fasalka afaraad sidoo kale xaq waxay u lahaayeen iyaguna sidoo kale lix su-aalood waxay khaldeen labo ka mid ah waxayna saxeen afar ka mid ah halkaa waxay ku heleen sideed dhibcood ayay ku heleen marka maanta guusha waxay halka ku raacday fasalka lixaad tartankan waa sii socon doonaa intaa kumeeka tartanada noocaana ayaa door ka qaadanaya horumarinta aqoontooda ardayda maadaama wax laga weydiinayo wixii la baray